الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى ما أنت والسبت أه بش رجب أي مريسو كو يولباتن taariikhtan ay laga joogo mas marayso kun afar boqol soddon iyo sagaal hijiriya calaa saaxibiha afdalu salaati watasliim waxaan bilaabaynaa kitaabkii aan u ballansanayn oo ah kitaabu tawxiid oo aana kitaabkii shanaad silsiladii caqiidadii markii aan ku soconaynay kii shanaad waay asaga iyo afartii ka horay ee aan soo marnay waxaa iska leh shaykhulislaam moxamed ibnu cabdilwahaab almujadid alqarni athaani cashar tarjumadiisii waxaa ka mid ana waan soo qaadanay wax badan waan naqaanaa wuxuuna ku saabsan yahay alcaqiida kitaabkani gaar ahaan altawxiid sida magaciisiiba ka muuqato waxaan ka hadlaynaa si oo khulaaso ah lix arrimood oo kooban oo ku tacalluqdo kitaabkan si aan uga qaadano macluumaad kooban kitaabka marka hore waxaan ka hadlaynaa ismul kitaab marka labaad waxaan ka hadlaynaa abwaabul kitaab marka saddexaad waxaan ka hadlaynaa saniicu lmu'alif fi hada alkitaab صنيع المؤلف في هذا الكتاب marka afaraad waxaan ka hadlaynaa cadadu alaayaat wاlaxaadiid wاlaathaar fi hada اlkitaab marka shanaad waxaan ka hadlaynaa شhروح الكتاaب marka لxaad waxaan ka hadlaynaa أwhاm في الkتاaب أwhاm في الkتاaب طaيب marka koowaad waxaan dhahnay waxaan ka hadlaynaa اسم الkتاaب kitaabka magaciisi kitaabkan waxaa la yihahdaa kitaabu tawxiid aladi huwa xaq اllahi calى اlcabiid kitaabu tawxiid aladi huwa xaq اllahi calى اlcabiidi wa huwa kitaabu nafiisu jidda wa huwa kitaabu nafiisu jidda لqad أثnى العلماء min الmتqdimiin والمcاaصiriin عlى kitaaب التwxيid laqad أثnى العلماء أثني العلماء min الmتqdimiin والمcاaصiriin عlى kitaaب التwxيid waxaan dhahnay kitaabka magaciisa waxaa la yihahdaa kitaabu tawxiid tawxiidkii kitaabkiis ayaa la yihahdaa tawxiidkee aladi tawxiidkaasoo huwa asagaba xaqu llaahi allah xaqiisii ah xaq ilaahay leeyahay ah yaa ku leeyahay cala alcabiidi addoomaha korkooda kitaabka magaciisa marka waa saas waa towxiidkii allah iska lahaa xaqii allah iska lahaa ahaa oo ku lahaa addoomihiisii korkoodi wa kitaabu towxiid aladi huwa xaqu llahi cala alcabiid al yihahdaa magaciisa oo kaamil asaas wa haddii lagu weydiiyo kitaabka magaciisa maxaa la dhahaa aad ee lagu dhaho saasaad odhanaysaa kitaabu towxiid aladi huwa xaqu llahi cala alcabiid wa huwa kitaabu nafiisun kitaab kitaab wanaagsan waayo jiddan aad nafiis waa u wanaagsan kitaabkan wa huwa kitaabun nafiisun kitaab nafiis ah waayo wanaagsan jiddan aada u wanaagsan laqad ahana alculamaau culamada way ammaaneen laqad ahana alculamaau culamadii way ammaaneen min almutaqadimiina waalmucaasiriin mutaqadimiinta markii aan leenahay wixii sheekha ka dambeeyey ee ula jeednaa ma aha sheekha hortiisii dadkii ahaa ayaa kitaabkan ammaanay ma aha maba soo gaarin ayag maba arkine mutaqadimiinta markaan leenahay culammadii sheekha ka dambeysay ee ka wadnaa mucaasiriinna culamada zamankeeni ah ayaan ula jeednaa joogto way ammaaneen calaa kitaabi tawxiidi kitaab tawxiid way ammaaneen aad ay u ammaaneen kitaabkan kitaabu tawxiid la dhahayo aad ay u ammaaneen tawxiidka kutub laga alifay way jirtaa oo culamadii salafka ka kutubay ka alifeen sida kitaabu tawxiid libni khusayma sida kitaabu tawxiid libni mandah iyo kayrihima min alculamaa culama salaf kutuba laga alif laakiin kitaabkani fii baabihi kutaab kitaab ka gaaraya xagga tawxiidka maba jiro ay dhahaan culamada ahlu sunnana kitaabkani aad ay u ammaaneen laakiin ahlu bidac ma jecla kitaabkan aad ay u necab yihiin maxaa dhacay mu-alifkiisa haba necab yihiin kitaabkan way necab yihiin laakiin haddii ay ogaan lahaayeen kitaabkan wixii ku yaalo arki lahaayeen il fiyow qalbi fiyow ku fiirin lahaayeenoo ku akrin lahaayeen ma necbaadeen sida noo imaan doonto ilaahay kitaabkiisii ayaa ku qoran oo qur-aan axaadiidii nebiga ayaa ku qoran aqwaalu salaf ayaa ku qoran wax kale kuma qoranba ayagoo intaas ku qoran yihiin maba arkayaan ayg laqad axsana alqaa'il qad tunkiru alcaynu daw'a ashamsi min ramadin wa yunkiru alfamu dacaama almaa'i min saqamin shaacira wuxuu dhahay qad tunkiru alcaynu daw'a ashamsi min ramadin wa yunkiru alfamu dacaama almaa'i min saqamin qad waxaa la arkaa tunkiru inay in inkirto alcaynu ishi daw ashamsi qoraxda iftiinkeed min ramadin daaf dartiis ku dhacay war bishi irig qoraxda ma arkaysaa maya ma arkaayo maxaa dhacay daafa ku dhacay indhihiisi waa isku dhegan yihiin mama arka uma jeedaba way dhici karta sooma wayunkiru lfamu dacaama almaai min saqamin wayunkiru lfamu afkiin waxaa laga yaabaa inuu inkiro dacma almaai biyihii dhadhankood biyihii siday u dhadhamayaan inuu inkiro garan waaya laga yaabaa cabitaana loo soo qasay mushakala loo dhiibay mana dareemayo dha- dhadhankoodii maxaa dhahay min saqamin xanuun dartiisii wax walbo macaan afka haddii loo geliyo wuxuu leeyahi waa qaraar yihiin qaraar waaye macaanma ma ahaba maba dareemaayaba waa xanuunsan yahay soo ma waa xanuunsan yahay marka ahlubidaas sidaas oo kale waay kitaabkaani ishoodana ma aragto daafa ku dhacay cabitaankiisiina ma dhadhaminayaan cudur ay qabaan mooyaane kitaabkaani culamaa salaf aaday u ammaaneen raxmat ullaahi cala aljamiic intaasi magaciisii waaye labo qeybta labadan dhaanay ka hadlaynaa abwaabkiisi abwaabtiisii aan ka hadlaynaa waqad ishtamala hada alkitaab calaa sittatin wa sittiina baaba waqad ishtamala هذا الكتاب على ستة وستين بابا أولها باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وآخرها باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أولها باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وآخرها باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته yowma alqiyaama qeybta labaadaan dhahnay waan ka hadlaynaa waxaa waaye waqadi intii uu ku kooban yahay baab a kitaabka si guudan inuu u ogaano waaye waqada xaqiiqaha ishtamala waa kulmiyey hada kan alkitaabu kitaabka ah calaa sittatin wa sittiina baaba lixdan iyo lix baab ayuu ku kooban yahay lixdan iyo lix baab uu ku kooban yahay intaasi masha masaa'il ayaa ku buuxda gudihiisi insha allah waa arki doonaa lixdan iyo lix baab waay awaluhaa abwaabtaasi bilowgeed baabu fadli tawxiidi wamaa yukafiru min adunuub baabka la dhahayo waay kaasa ka bilaabanaya wixii ka hore waa muqadima sidaan ogaan doono insha allah baabu ma ja baabu fadli tawxiidi wamaa yukafiru min adunuub wa aakhiruhaa abwaabtaas kan ugu dambana baabu ma jaa fi qowli اllahi tacaala wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdatuhu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama intaasaa u dhexeeyaan bilowgiisii waa lagu sheegay dhammaadkiisiina lagu sheegay intii labadaas u dhexaysa ayaa waaye inti kalena wax badan maaha lixdan iyo lix baab le waaye wax badan ma aha say u badan yihiin hadhihin wax yar waaye baababka qaar waa gaaban yihiin qaarna waa wax yar sidaan arki doono insha allahu taala saddex qaybta saddexaad aan ka hadlayna dhahnay waxaa waaye صنيع المؤلف وصنيع المصنف في كتاب التوحيد شبيه بصنيع البخاري وصنيع المصنف في كتاب التوحيد شبيه بصنيع البخاري في كتاب الجامع الصحيح شبيه بصنيع البخاري في كتابه الجامع الصحيح شبيه بصنيع البخاري في كتابه الجامع الصحيح وعلى الأخص وعلى الأخص كتاب التوحيد وعلى الأخص كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب في صحيح البخاري الذي هو آخر الكتب في صحيح البخاري الذي هو آخر الكتب في صحيح البخاري وقد بلغت أبواب كتاب التوحيد وقد بلغت أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري من صحيح البخاري كونتون سديت بابا ثمانية وخمسين بابا كونتون سديت بابا وأبواب كتاب التوحيد عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبواب كتاب التوحيد عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب ستة وستين لحدا لحبابا فهم متقاربة فهم متقاربة فهم متقاربة قيبت السدعات عن دهني وكهل لنا وصنيع المؤلف sanacada mase qaabka mu-alifka kitaabkani u alifay ayaa laga wadaa wa saniicu lmusanifi musanifka sanicigiisii iyo qaabka asiga u alifay kitaabka fii kitaabi tawxiidi dheh kitaabka tawxiid u alifay hee shabiihun waay waa mid shibahaya shib- shabiihun waa mid shibahaya waay sanicigaas muxuu shibaha bisaniici lbukhaariyi bukhaariya saniciisa في كتابي كتاب كيسي الأحاديث السماوية الجامع الصحيح اللي يغنى صحيح البخاري ولا يغنى طبعا صدق صدق كل سماوية أي مصنف كنا شيبه يا صنيع جاسي بخاري وعلى الأخص السيجارة هانت كتاب التوحيد وي بخاري وحليه هي صحيح جيسي كتاب لا هايو كتاب التوحيد ليه kitaab tawxiid ku jira وعلى الأخص قارهان كتاب التوحيد وي أي آدو شيبها الذي كاسو هو أسجى آخر الكتب في صحيح البخاري بخاري صحيح كتب تيسي أو كتاب كتاب مركي أسجو سمعي كان ودن بقى الذي هو آخر الكتب في صحيح البخاري وقد بلغت وي قارتي أبواب كتاب التوحيد كتاب التوحيد baababkiisii oo min saxiixi lbukhaariya ka mid ah konton iyo sideed baab waay saxiixu lbukhaari gaar ahaan kitaabka oo kitaabu tawxiid la dhahayo baab baababkiisii waxay gaarayaan konton iyo sideed baab waay وقد بلغت أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري ثمانية وخمسين بابا وأبواب كتاب التوحيد كتاب التوحيد بابا كيسنا عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب السجنة ستة وستين لحدن يوم لحوة بابا فهم متقاربة أيها هاي اسكت دويهن مركا وحير أيا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب أو ديري هاي مهم اسكت دويهن سوما إذا صنيعي بخاري ayuu shibahayaa kitaabkan musanifka saniciga ku sameeyey waa isshibaahaan marka sidaa daraaddeed culamada waxay sheegaan qisa af kale laga sheega waa la dhegeysan wax la qoray maya dhegta soo raariciya wax walba inaad qortaana rabtaan miya ay soo dhegeysta culamada waxay sheegaan qisa nin sheekh ah oo ka mid a culamaa culamadii mashaa'ikhtii culimada sacuudiga ayaa wuxuu aaday waddanka hindi nin sheykh ah mashaa'ikhtii ka mid ah culammada sacuudi ayuu wuxuu aad wuxuu aaday aaday waddanka hindiya wuxuu u aaday waxbarasho asagna sheekh waye muxuu meeshu u aaday sheekh waybe cilmu rijaal iyo musطalax ayuu meesha u aaday waqtigii hore culamaau hindi waxaa aada ugu fiicnaayeen cilmu musطalax اlxadiid aada khatar u ahaayeen meeshaasa markii ninkan sheekhan ah u wuxuu u raadsaday cilmu rijaal musطalax inuu ka soo barto waddankii u tagay meeshii ay duruuska ku dhegaysanaya wuxuu arkay marka nin caalim ah oo ka mid ah culamada hindi arday masjid duruus dersi u akrinaya mad allaala markay kitaabku bilaabayeen wuxuu ku bilaabayaa inuu lacnado asheekh moxamed bin abdulwahaab markii kitaabka dham- gaba- ka baxaya dersiga ka baxayana inuu ku khatimo lacnada asheekh moxamed bin abdulwahaab mar kasta soo fadhiisto dersi soo fadhiisto wuxuu lacnanayaa maxamed bin abdulwahaab mar kastoo dersiga ka baxana wuxuu lacnanayaa maxamed bin abdulwahaab sheekhi wuu yaabay kale wuxuu dhahay sheekhaan see kaga baraarujinaysa arrintaani oo sheekhaani asaga wuxuu ka aaminsan yahay gaal inuu yahay sheekh maxamed bin abdulwahaab inuu gaal yahay ka aaminsan yahay maxaa yeelay sheekh maxamed bin abdulwahaab waxaa laga fidiyay barbaqaando aan jirin dadkuu gaalaysiinaya sallaguu diidaya been ayaa lagu sheegay wax badan taasna keligiis mahane qof kastoo sunnada ku dadaalo tawxiidka ku dadaalo cadow badan oo yeelanaya barbaqaana laga fidinaya soo maha barbaqaando laga fidinaya ayib marka wuxuu lahaa ninkan oo sheekhan oo sacuudiga ah meherad yar ama sandaga yar ama dabakaayo yar si aad u taqaanid ku iibsinayo kutubta qaar ka mid a iyo waxyaaba oo u kaalmaysanayo dalabatulcilm ama dalabulcilmi daruuriyaadkiisi meeluu lahaa ku ganacsanayo sheekhii marka markii sheekhi sheekh maxamed abdulwahaab lacnanaaya mar allaar markii dersi ka soo baxo wuxuu soo marayaa ninkan dabakaayadiisu imaana waa la sheekaysanaa wuxuu dhihi jiray anigu lugadda carabiga waan bartay laakiin waxaan rabaa nin carabi ku hadlaayo inaan dhegaysto ayaan rabay saasa kuu soo maraya un dhahay ninkan carabi sacuudiyaan way sooma carabigiisa iska jeclaa carabi waa aqaanaa laakiin ani waxaan rabaa nin carab ah ku hadlaayo lugadan ayaan rabaa inaan dhegaysto buu dhahay ayaan dhihi jiray ayuu dhihi jiray meeshaas ayaa kutub yar oo meesha u taala asagana waa kaas soo dhiib oo dhaha waa iska dadalcanaa wax yar cabitaan yar oo siinaya ilaa cabitaankaas ka dhamaysanaya asna kitaaba iska fiirsanaya nin caalim ah ninkan kale isagan wuxuu dhahay ninkan oo saan sheekh maxamed abdulhaab u galaayo oo maxaa ku baraarujisa adig wuxuu sameeyey maanta asagoo sheekhiina aan imaanina maqan yahay kitaabka tawxiid ama fatxul majiid ayaa soo qaaday daftarkii sara ayaa ka gooyey magacii sheekh maxamed abdulhaab ka qornaa ka gooyey kitaabkii keligiisii ah wax magac aan ku qornayn sharax iyo aayaad iyo axaadiid iyo masaa'il ku buuxdo ayuu keenay ama tan kitaabka tawxiid matniisa la dhahan waa la dhahaa oo keenay wuxuu dhigay meeshii markii asaga imaado kitaabka ka qaadan jiray ee usoo saaray howshiisa iska wata markaasna sheekhi si usoo saaray waa imaaday mar kitaabku muxuu yahay bal bal fiiri sheekh uu dhahay waa qaatay waa fadhiistay cabitaankiisa cabaya waa fiirfiirinaya kitaabkii ayaa u bogay war muxuu yahay kitaabkan oo u eg hee bukhaari saxiixiisii tarjumadiisa u eg tahay muxuu yahay buu dhahay yaa qoray kitaabkan sheekh aniga naftarkayga daalibu cilmi aan ahaya nin maktabo iibinayo halkaas fadhiyo ee kitaaba si fiican u yaqaan aan u geynaynaana keen labadan buu dhahay waa soo weydiinaynaaha wuu ogyahay isaga haye waay waa la israacay kiya loo tagay war kitaabkan yaa leh kana kan waa is- maxamed abdulhaab kii koray ma ahano waay ka isaga iskale ayaa iskale sheekh maxamed abdulhaab iskale maxamed abdulwahaab kii gaalka ahaa miya saasuu dhahay sheekhi waa kii gaalka ahaa miya horta asagaa qoray buu dhahay alla haddii kitaabkan ninkaasuu qoray ee waan dulminay buu dhahay kutubtiisii kale majmuucade rasaa-ishii sheekh maxamed cabdilwahaab ayaa la tusay ee ku dhex qoran yahay marka waa kan asiga waa saas ah alaalankan waa dulminay buu dhahay meeshuu ka laabtay mar allaala markii darsigii bilaabaayo haddana wuxuu u bedelay inuu sheekhi u duceeyo markii darsiga dhammaynayan haddana inuu duceeyo waa taas maxaa keenay warbixin qaldan ayaa sheekha laga siiyey ninkan soo maa waa saas cugdada loo qaadaya almaru caduun lima jahila qofku wixii qofku asiga aan aqoonin cadow uu yahay soo ma ilmahan yar yar waraaba way ka cabsanayaan soo ma war waraaba kugu imaada dhurwaaya kugu imaada markii la yidhahdo way cararayaan soo ma ah waxay leeyihin ma arkan weligood yaa isku diray ilmahaas iyo waraabahaas hooyo soo ma hooyadaa isku dirtay si wa waa kugu imaaday war bahal u dhahaysay wuxuu aaminsan yahay dhurwaa qofkii helo inuu cunaayo oo ibir ka dhigaayo soo maha weligiisna ma arkin warbixina laga siiy soo maha saas waay sheekha marka si qaldan ayaa warkiisii loo gudbiyey laakiin haddii ayaga fiirin lahaayeen kutubtiisii ee naftirkooda waa la dhici lahaayeen laakiin ma fiirinayaan saasa dhiba ayib taas marka kitaabka wuxuu shiibahayaan dhahnay saniicidiisii saniicul albukhaari raxmat ullaahi cala aljamiic afar waxaan dhahnay ka hadlaynaa cadadu alaayaat walaxaadiid walaahaar fi lkitaab waqad dakara almusanifu fi hada alkitaabi aayaat wa axaadiid wa aathaar waqad dakara almusanifu fi hada alkitaab aayaatin wa axaadiida wa aathaara وقد ذكر المصنف في هذا الكتاب آيات وأحاديث وآثار وعدد آيات الكتاب في المتن ثمانين آية وعدد آيات الكتاب في المتن سديت آيات سديت آيات والأحاديث مئة وواحد وأربعين بقول أفرتن إكو حديثا والآثار سبعة وخمسين كونتن التضبط أثرا waxaan dhahnay musanifu raxmatullaahi calayhi wuxuu ku sheegay baabkaani aayaad ama kitaabkaani aayaad iyo axaadiid iyo aathaar waqad dakara almusanifu musanifku wuxuu sheegay fi hada kan dhahdiisii kaasoo alkitaabi kitaabka aayaatin ayuu ku sheegay aayado wa axaadiisa ayuu ku sheegay axaadiis wa aathaara iyo aathaar uu ku sheegay axaadiis waa liqaana aathaar maxay tahay culamada aqwaashoodii waay culamada aqwaashoodii waay waayahay wacadadu aayaati lkitaab marka wacadadu aayaati lkitaab kitaabka aayadaha ku qoray musanifka tiradoodii fi lmatni matnaha dhexdiisii thamaaniina siddeetan waay siddeetan aayadood waay siddeetan siddeetan aayadood oo qur-aanka alla ah ayay ku jirto siddeetan aayadood siddeetan aayadood aaya iyo wala axaadiis axaadiista cadadkeedana boqol afartan iyo kow xadiis waay boqol afartan iyo kow xadiid intaasaa ku qoran xadiid wax daciif ah way ku jiraan markii baabkiisii la tago ayaan baraarujinayna insha allahu tacaala laakiin kuma badna wax u dhimaayo kitaabka qiimidiis waxa u dhimaayana maaha qiimihiis boqol iyo afartan iyo kow xadiidaa ku jirto xadiidan wal aathaar cadadkoodana sabca wa khamsiin konton iyo toddoba xadiid ee athar konton iyo toddoba athara ku jirto culimada salafka iyo khalaafka aqoonshoodii ka mid ah sheegi doono waa arki doona mar walba baab alle baabkaas baab kasta ayaan ku arki doonaa insha allahu tacaala atharan idan antaasina cadadka aayaadka iyo axaadiista iyo aathaarta ku soo aroortay intaas mid kasto markii gaarna aan arkayna insha allahu tacaala waxaan ka hadlaynaan dhahnay marka qeybta shanaad shuruux lkitaab sooma shuruux alkitaab kitaabka shuruuxdiisi kitaabkaani aad ayaa loo sharaxay shuruuxdiisii aad ay u badan tahay aad ay u badan tahay culammadii hore iyo mucaasiriinta antaba way sharaxeen qof waa sharaxay mid waa tacliijiyey qof kasto shuruux farac badan uu leeyahay farac badan waayahay wa axsanu shuruuxi calaa kitaabi tawxiid hee huwa taysiir lcasiiz alxamidi fi sharxi kitaabi tawxiid waay wa axsanu shuruuxi calaa kitaabi tawxiid wa axsanu shuruuxi calaa kitaabi tawxiid huwa kitaabu taysiiri alcasiizi alxamiid fi sharxi kitaabi tawxiid huwa kitaab تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لحفيد المصنف لحفيد المصنف لحفيد المصنف وهو الشيخ سليمان وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب لكنه لم يتمه لكنه لم يتمه لكنه لم يتمه بل وصل إلى باب ما جاء في منكر القدر بل وصل صاد إلى باب ما جاء في منكر القدر بل وصل إلى ما جاء إلى باب ما جاء في منكر القدر وقال بعضهم وصل إلى باب ما جاء في المصورين وقال بعضهم وصل إلى باب ما جاء في المصورين إلى ما جاء في المصورين وصل إلى باب ما جاء في المصورين ثم كمله وهذبه ثم كمله وهذبه الشيخ عبد الرحمن بن الحسن الشيخ عبد الرحمن بن الحسن ابن محمد ابن عبد الوهاب وسماه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد وسماه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد وسماه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد وعندنا shuruux badana laga lagu sharaxay kitaabkaani kitaab tawxiid kitaab haddaad aragto shuruux loo le- loo yeelayo culimo badan sharaxayaan ul ku dadaalayaan maxay tusinaysaa qiimadiisa iyo hemidiisa iyo muhimnimadiisa tusinaysaa saas way shuruux farac badan ayaa laga alifay culimmadii hore shaaha gadaashiisii ah iyo mucaasiriintaba mucaasiriinta anoo dambeeyaan ee culimmada hore kutubtoodii shuruuxda lagu shara- sharaxa lagu sharaxay kan ugu fiican kan hadda aan sheegnay waa. wa axsanu shuruuxi shuruuxda kitaabkan ee calaa kitaabi tawxiidi kitaabu tawxiid korkiisii lagu sharaxay ugu wanaagsan waa kitaabu taysiir alcasiiz alxamiid waaye kitaabu taysiir alcasiiz alxamiid fi sharxi kitaabi tawxiid تيسير العزيز الحميدي في شرح كتاب التوحيد الله كاس يوفي عن يا اسكله لحفيد الش- المصنف مصنف كحفيد كيسي لحفيد المصنف مصنف حفيد كيسي حفيد دالو يا لحفيد و- حفيد ما هو ولد الولد ولد الولد كيسي ويل كيسي wiil dhalayo soo ma a wiilkiis wiilkiis waxafadatan ayad ku qora soo ma xafiid waa waladulwalad ayaa qoray marka xafiidkiisii aa sugnaaday oo ah wa huwa ashaykh sulaymaan ibnu cabdillaahi ibnu muxamed ibnu cabdilwahaab ma jeeda sulaymaan ayaa la dhahaa sheekhan waa wiilkii aabbihiisina cabdiraxmaan cabdiraxmaan yaa dhalay marka sheekh maxamed cabdilwahaab aa dhalay xafiidkiisu yahay soo ma xafiidkiisu waa waladulwalad waladkiisii waay waladulwalad asiga ayaa sh- iska leh kitaabkaasin sulaymaan ibnu cabdillaahi ibnu muxamed ibnu cabdilwahaab waay عبد سليمان وويلكي عبد الله هنا وعون أو أو أبيه سويا أبيه سينا وحو ويلو ياهي الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا ولد الولد كيسو أسقو دلنا يرى على الدلي درعي اللي قد دلي ظلم أي الله دلي وياهي لكنه وحن دهنه لم يتمه ama lam yutamimhu waa dhihi kartaa laakinahu hase yeeshee walam yutamimhu ma taam yeelin ama lam yutamimhu kitaabkii sharaxiisii ma taam yeelin ma dhamaynin ee geeri ayaa soo kariisay waa dhintay bal wasalami inuu taam yeelo iska badaya wuxuu gaaray ilaa baabi maa jaa fi munkari lqadari baabkaas ayuu gaarsiiyey sharxii waqaala bacduhum culamada qaar ka mid waxay dhaheen wasala wuxuu gaaray ilaa baabi maa jaa fi lmusawiriina ayuu gaarsiiyey intaas markii gaarayna waa dhintay sheekh caalimi buu ahaa caalim buu ahaa aad cilmu rijaalkana u yaqaano wuxuu dhihi jiray hee rijaal lxadiidi ayaa aclamu eh, min rijaali dirciya dhihi jiray magaaladiisii dadkii joogay ragga joogaan iyo rijaasha cilmi rijaal waxaa waxaan aad u aqaanaa u dhihi jiray cilmi rijaal u dhihi jiray kuwan macnaha waxay tusinaysaa si u yaqaanay heerkii sare asal ka gaaray cilm- cilmi rijaal rijaal lxadiid aclamu min rijaali dirciya buu dhihi jiray aada u yaqaanay laakiin ma taam yeelin uma kamalahu waxaa taam yeelay marka wahadabahu saafiyale hufay oo khulaaseeyey soo khulaaseeyey asheekh cabdiraxmaan ibn alxasan ibnu cabdilwahaab maxay isku yihiin asiga iyo kan kale ilmi adeer waaye asiga ninkan waxaa la dhahaa cabdiraxmaan ibn alxasan kaasna sulaymaan ibnu cabdillaahi xasan iyo cabdillaahina aabbahood muxuu ahaa sheekh maxamed cabdilwahaab ilmi adeer ay ahaayeen ثم كمله وحا تاميلي او كملي شرحي وهذبه هفي او خلاصه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب وسماه وحكم مقاوي مركزه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد ايكم مقاوي فتح المجيد كان اد مقشان وتيسير العزيز الحميد للصاخ خلاصيه او هدن الديماستري واي فتح المجيد سنك آد وفي عنها شرحيس كاسا آد وآن بحي fathulmajiidku iyaa iska leh cabdiraxmaan ibn xasan kan horena taysirka iyaa iska leh sulaymaan ibn cabdillaahi sidaas u ogow fathulmajiidka ayaa caam ah marka sharxiisii kaasaad ugu caamsan wixii hore culimadii laakiin naftirkiisii khata kama marna xagga madbacda daawacyada ugu fiican fatxulmajiidka loo daawaco waxaa waaye waa midda daawacay ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan aalo faryaan cabdiraxmaan aalo faryaan daawacada la dhahayo ee ninka taxaqiiqa ku leh taxaqiijiyey daawacadaas ayaa u fiican ayadoo naftirkeeda wax ku jiraan daawa xagga daawacadda intaasna waxay ahaayeen shuruucdii culimadii hore mucaasiriinta shuruucda sharaxday ayadana waxa ugu fiican sharx cuthaymiin cabdiraxmaan maxamed saale ibn cuthaymiin sharxigiisa oo ah alqowl mufiid iyo sharx kitaab tawxiid kaas ugu fiican isagana mucaasiriinta marka la fiirsho fawzan isagana mid buu ka ka- ka taxriif isagana ka sharxay waa fiican yahay way badan yihiin culimada f- waa aada ugu dadaaleen laakiin kan qowl mufiidka isagana aada ayaa u fiican yahay tan ugu dambe waxaan dhahnay midda lixaad ah awhaam alawhaamu fi lkitaabi soo maa alawhaamu fi lkitaab aan ka hadlayna dhahnay gef oo dhacay kitaabka dhexdiisii ama xagga musanifka ka dhacay waxaad qaadataa hee aba allaahu alkamaala ilaa likitaabih ilaahay waa diiday kamaal ilaa kitaabkiis mooyaane qof kale bani aadam wax alifay ee khata waa ku jira wax allaal wixii bani aadam sameeye waa curdatun lilkhata aba allaahu alkamaala ilaa likitaabi ilaahay kamaal waa u diiday ilaa kitaabkiis mooyaane inta kale kamaal waa u diiday maxaa laga wadaa qof bani aadam wixii asiga sameeyo ama qoro ama alifo ama ka hadlo khata waa laga soo saara le mar walbo wa camalu linsaani curdatun lilkhata bani aadam camalkiisi wuxuu u bandhigan yahay hee khata asiga musanifka bani aadam le waayba bal iska bedaaya asaga culimadii asaga ka horreeyey oo ka fadlo badnaa ka cilmi badnaa ayaa isku dayey in kutubtoodii wax saxiix ah mooyaan wax kale aan ku qorin ayadoo saas haddana waxa lagu arkay qaarkood mawduuc inuu ku jiro saxiiska bedaaya asaga muxuu joogaa marka taasna dhib uma keensanayso waa bani aadam tabaciisa idan waxaan leenahay hee waqad xasala cinda almusanifi min awhaamin dhe marka waqad xasala cinda almusanifi min awhaamin fi hada alkitaab waqad xasala cinda almusanifi min awhaamin fi hada alkitaabi wacadaduhaa tiscata cashar wacadaduhaa sagaaliyo toban waay wahman sagaaliyo toban wahm waay waqad xasala waxaa dhacay cinda almusanifi musanifka agtiisii min awhaamin xagga wahmiga fii kitaabi fii hada alkitaabi kitaabkan gudihiisii waxbaa ka dhacay wacadaduhaa tiradoodana sagaaliyo toban wahma waay sagaaliyo toban le waay wax badan ma aha kitaabka intaan la eg qofkii wahmigiisi sagaal iyo toban layla dhahay wax yar soo ma mid kastana baabkiisii ayaan ku sheegi doonaa markas wahmi kasta markii baabkiis la gaaro inta wahmo waaye aan dhihi doonaa insha allahu tabaaraka watacaala intaasi waxaan kusoo khulaasaynaynaa hordhacgi aan ka rabnay kitaabka in wax laga ogaado uun waxba noogu soo baxay maahno iftiin ayaa helnay oo kitaabkii toosh aan ugu dhigno meeshii u socdo iyo meeshii ka imaada wixii yahay soo ma la-aan ma antaasiin haddii kitaabka keli bismi llahi raxmaan rahiim qaala musanif raxima llahu tacaala ee kitaabu tawxiidi qaala wa qowluhu tacaala waa la dhihi karaa laakiin ma fahmaysid wixii kitaabkii nuxurkiisii muhiimadiisii wixii ku dhex sugan ee qiimadiisii markii aad ogaato si fiicana u fadhiisanaysaa lugaha isku laabaysaa kursi fiicana ku fadhiisanaysaa xaggii kitaabka u jihaysanaysaa marka soo ma laakiin haddii laska bilaabo laska sii socdo waxaa laga yaabaa in mugdi adigoo ku jiro mugdigaasay k- kitaabka kugu dhammaado intaani lixdan nudqo muhim waayo si fiican ha loo fadhiisiyo ha lasoo dhaweeyo ah marti ay idan yihiin hala martiqaado maalinna bu- warqad kusoo qoray ee ma ogi waxba ma fiirine lama rabo ya saldhigii way saldhigii gurigii markii la dhisaayo asaasa loo sameynay soo ma asaaskii waa lixdan si fiican ha loo dhuuqo berri marka matniga kitaabkaa si fiican toos u bilaabeynaa biidn illaahi albaari maantana intaasaa ku gebagabaynaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wabilahi towfiiq